بsم اللh الرحمن الرحيم الحمdu لله والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحاaبه الطيبين الطاهرين وmن تبعهم بإحسان يوم الdين أmا bعd waxaanu kusoo dhex jirnay kitaabkii زakada kitaabka mdل غاayة والتqrيb ama أbuشhuجاaع kitaabka loo yaqaano في الفqه الشhaafiعي sheekh wuxuu yihi فصl في زakاaة الkhildة wuxuu u fasal yahay zakada xoolaha la isku daro oo dad baa kala leh laakiin xoolihii waa isku darsan yihiin isla xeray ku jiraan waa isla foofaan waa isla cabaan maxay tahay xukumkeedu walkhaliidaani labada xoolo oo la isku daray yusakiyaani waa laga sakaynayaa zakaata alwaaxidi qof xoolihiis oo kale qof oo keliya xoolihiis oo kale sida looga sakaynayo ayaa looga sakaynaya bisabcati sharaa'ida waa toddoba shardi haddii laga helo midda ugu horeeya waxa weeye idaa kaana almuraaxu xerada ay ku soo aruurayaan oy haminka ay ku soo hoydaan waaxidan haddii uu yahay meesha xerada lagu soo xeray ay ku hoydaan haddiiuba keliya laakiin hadday maalinta isla foofaan oo laba xero ay kala galaan laba xero ay ku kala xaroodaan markaa khalidaan lama yiraahdo walmasraxu meesha ay maanta ma arkaysaa ay ka foofaanna waaxidan uu yahay masraxa waxay ka wadaan xoolaha marka la foofinayo markii xerada laga soo bixiyo meel baa la isugu keenaa oo xoogaa maaragtay lagu barqiyaa oo meeshaas marka la isugu keeno oo hadhow ay ka foofayaan inay iyaduna mid ay tahay meesha xoogaa la isugu keeno xerada markii laga soo bixiyo oo markaas ama lagu liso ama ay xoogaa ay ku kafsadaan ma garata ama xoolaha hadda lagu ogaanayo neefka jiran iyo waxa kale subaxdii intaan la darin xoolaha bannaanka lagu soo arooriyo ayaa la kala firfirinaya bal wixii jiran iyo wixii khaldan iyo waxyaalahaasoo kale neefkii foofi kara oo raaci kara iyo neefkii kale halkaasaa lagu kala maaragta yani ayaa lagu kala habeynaya marka masraxo xerada markii laga soo meesha banaanka ah oo xoogaa la isugu horo ay maaragtay intay isla foofayaan ayaa masrax la yidhaahdaa qaarna masraxa waxayba ka wadaanba meeshay u foofaa walmarcaa meesha ay wada daaqaanna waaxidan ay tahay hadday isku soo inta meel isugu soo xaroodaan hadhow nin walba uu arigiisa ama geeliisa ama loodiisa uu meel gooni u foofsado foof waxaa la yidhaahdaa xoolaha meesha lasoo daajiyo subax markay guriga ka baxaan maalintii meelaha ay soo marayaan oo dooga ay kasoo daaqayaan foofaa la yidhaahdaa nacam walfaxlu awrka ama orgiga ama dibiga oo xoolaha rimiyana waaxidan uu yahay nacam waxa weeye xoolaha waxaa lagu daraa neef awr ah oo macnaa xul ah oo asal fiican ka yimid neef maaragtay xoog leh oo caano badan oo la tajrubeeyey ayaa lagu daraa xoolaha inuu rumiyo calashaan neef xun oo kale haddii xoolaha loo daayo wax isir xunuu dhalayaa markaas oo kale marka neef fiican oo hooyadiis ay caano badan tahay ama xoog leedahay ama hilib badan tahay ayaa marka urgida lagu dayna ama geel qurux badan markaa ayi rati kasta loo dayn maayo walfaxlu macnaa ratiga ama dibiga ama orgigana waaxidan uu yahay haddii mid walba rati gooniya ama dibi gooniya uu leeyahay waxaa weye markaa weli khildhadii ma ansixin walmashrabu ceelka ay wax ka cabaan meesha laga soo shubo oo laga waraabiyana waaxidan waa inay tahay masrabka waxa weeye haddii ceel laga soo waraabiyo ama webi ama bal meesha ay ka dhacaan meesha ay biyaha ka soo waraabaan haddii ay meel keliya ay tahay wal xaalibu kan lisaana waaxidan oo yahay marka xaalibkaas waxay dhahay shardintiisu waa daciif sababta hadhow xoolaha markii guriga la keeno nin walba hadda xoolihiis isagaa maalaya kii saclaha siciisa isagaa maalaya kii rilaha ris isagaa maalayo marka waxay leeyihiin in xaalibka looga dhigo kan wax lisaayo shardi laga dhigo shardigaas waxay madhabka daciifuu ku yahay wa mowdicu alxalibi waaxidan uu yahay meesha xoolaha lagu lisana inay maaragtay ay waaxid taha macnaha oo xerada iyo meesha lagu kalisa oo mid walbaa meel gooniya loo kala kaxayn shuruuddaas haddii laga helo ayay saxiix tahay maxaana u daliila xadiidkii abubakar oo anas oo nabiga uu ka soo qoray oo anas u dhiibay markii baxrayn uu ka bixinayo oo yidhi kitaabkaa nabigaa qoray calayhi salaatu salaam oo ku caddeeyey zakada wax walbaa waxa laga rabo inta ansibada aan soo sheegna badankooda dhan xadiidka bukhaari oo wariyey ayay ku qoran yihiin marka khilaafaadkeedu waaba yaryahay zakada wax yaryar maahan marka xadiidkaas waxaa ku jirtay nabigu calays uu yidhi walaa yujmacu bayna mutafariqin xoolo maaragtay ee kala geysan oo miduu meel ku xaroodo la isuma keenayo walaa yufaraqu bayna mujtamacin xoolo ayaguna isku xero ku jiran lama kala kaxaynayo khashyata sadaqati isagoo qofku ka cabsanaya zakadu inay ku waajibto ama zakadii kugu badanin oo yaray isdhahayo inuu xoolihii uu kala yaaciyo maalan laba ninaa ninba labaatan lahaa ari ah afartana isku ahaayeen sakadii markii soo dhowaatay si aan xoolo looga qaadan labaatankii sibaa ninba meel u didsaday calashaan zaka saynu ku waajibin lama ogola soo maaha marka taas waxaa weeye waxay waxa weeye walaa yufaraqu bayna mujtamacin saasay ku roobeybaysa walaa yujmacu ha walaa yujmacu bayna mutafariqin ama tan hor walaa yujmacu bayna waxay ku rumoobe ninkaan afartan oo lahaa kaasna afartan oo lahaa markii sadaqadii ay soo dhowaataa laysku soo daray calashaan maxay rabaan inay ri keliya ay bixiyaan ilaa siddeetan meeqaa laga bixina ri haddii laakiin asaga kaa afartankiisa oo haysto kana afartankiisaas maxaa laga bixi lahaa laba riba marka si ay hal ri u baajiyaan ayay xeeladay sameynaa laysku soo daray nabiga waxau dhaha xeeladaas ma jirto walaa yujmacu ha walaa yufaraqu bayna mujtamacin mid kulansan lama kala kaxeeyo laba ninaa waxay isku darsatay labaatan iyo labaatan soo maaha haddii labadooda la isku daro meeqaa ka waajibaysa labaatan iyo labaatanka halri hadhow waxuu sadaqadiiyaa soo dhowe labaatankaa gooni u buubsan ana labaatankiiya gooni u buubsanaya soo maaha gelina waa sidoo kale marka iyadana lama ogola khashyata sadaqati wax alla wixii zakada looga dhuumanayo o dhan lama ogola sida dadka waxaa xoolihii markuu nisaabka soo dhow yahay ayuu xoolo kale ku iibina culimmada imaam maalik iyo axmed waxay qabaan zakadii ka harime tuug aataa le xoolaha ka dhuumanaysa laakiin abu xaniifa iyo waxay ku tageen daahirkiisaa la fiirina waa caasel le laakiin caasil maaha caasi keliya maahan xoolaha qasab in looga soo qaado wey sababtoo sadaqadii uu ka dhuumana waxaa la diidaa sharciga in la xiilaysto oo sidii qawaaniintii maarag in sharciga la xiilaysto xiyalka lama ogola xiilooyinka wamaa kaana min khaliidayni xoolihii isku darsan fa innahumaa yataraajacaani baynahumaa bisawiyati waa isugu noqonayaan maalan laba ninaa waxay isku darsatay afartan iyo afartana isku darsatay meeqay u noqotay siddeetan soo maaha meeqay bixinayaan hal ri waxaa weeye kolley uu nin baa neefka ariga bixin lahaa soo maaha kan kala barkiisao ka qaadanaya marka qiimihiisa ama barkiisao ka qaadanaya ama mid baa wuxuu leeyahay toban midna muxuu leeyahay soddon soo maaha afar meelood oo meel midka soddonka leh saddex meelood afar meelood marka loo qabay saddex yaa dhiibaya midka soddonka leh kan kalena maxaa kusoo aadaya hal daloolaa kusoo aadaya rubcaa kusoo aadaya kaas kalena halaatu arbac marka hadday kala badan yihiin waxaway nin walba inta uu la egyahay ayaa kusoo aadaysa marka nacam marka khildadu waxaa dhici karta mar iyadoo zaka aan jiri lahaynay zako keenta sida labaatan iyo labaatan haddii la isku darsado marka culaysay keeni kartaa soo maha marna takfiifay keeni kartaaho afartan iyo afar dad isku darsadaan laba ri haddii mid walba afartankiisa goniya maxaa laga rabi lahaa ma garad ha markaas waxaa weeye waxay keeni kartaa markaas takfiifay u keeni kartaa marna waxawey waa isla sidii maalan boqol iyo boqol isku darsadeen meeqaa ku laasimaysa laba riyo nin walba riu bixinayo marka waa saas mar waxay waa cuslayn kartaa mar waa isla ekaan kartaa mar fudayday u keeni kartaa intaba waa noqon kartaa wlkhaliidaani labada xoolaa isku darsa yuzakiyaani zakaat alwaaxida hal qof sakadiisa kalo bixin karaan waa bisabcati sharaa'ida haddii saddex toddoba shardi la helo idaa kaana almuraaxu waaxidan xooluhu meesha ay kusoo xaroodaan hadday mid tahay walmasraxu inta aan la foofin meesha xoogaa la isugu keeno xoolaha ay ku barqadaan markii xeryaha laga soo bixiyana haddou waaxid yahay walmarcaa meesha ay daaqaan ay u foofaan waaxidan haddii uu yahay ilaa xooluhu qaarna waa qaar xirxiran oo meel ku xiran oo beero iyo saas oo kale ku xirxiran iyo guri iyo kuwaa zakaba lagama rabo ilaa saa-im maahan ma foofto waa la calfiya macluufaa la yirahdaa taas macluufada zaka lagama rabo walfaxluna waaxidun ou yahay faxalku waa labka oo xoolaha rimiyo marka had iyo goor waxaa loo dooranaa orgi kasta ama dibi kasta masarati kasta xoolaha laguma sii daayo ma garata nooc oo noociya mucayana oo maaragtay oo selected oo lasoo soocay oo qurux iyo maaragtay caano badni iyo hilib intaba leh ayaa lagu dhex daynaya ama dibi ha ahaato mase orgi ha ahaato masarati ha ahaato marka haddii waa inuu faxalku marka waaxid hadday laba awr kale leeyihiin marka faxalka halkan ratigaa badanaa lagu idlaaqa laakiin waxaa loo jeedaa wixii lab oo xoolaha rimayaa loo jeeda walmashrabu waaxidun meesha biyaha ka cabaan hadday mid tahay walxaalibu kan xaalibka oo lisana waaxidan haddii uu yahay laakiin shardigaas maxaa dhaana waa daciif ku qorta kaas maa yu-afir shuruudda ka mid maaha wa mawdicu lxalibi meesha lagu lisano xalbi waaxidan hadii ay tahay meesha lagu lisano hadday waaxid ay tahay faslun fi zakaati dahabi walfida waxaan awal kusoo dhex jirnay zakadii xoolaha mawaashidaan kusoo dhex jirnay anagii si fiican usoo xafidnay geelii iyo lo-dii iyo arigii intaba kusoo xafidnay aakhirkana imtixaana layska qaadaya marka waa in si fiican loo soo xafido zakada waxbaa iyada xifdi waa ma ahan iyada kitaab inta laga akhriso macno aad fahamto keliyo sababtoo xisaab iyo toban toban kuma socoto qaab sharcigay ku socota marka qaabka sida sharciga waa inaa maaragtay aada u xafidid waa haddii kale waxba kama keeni kartid marka markii uu kasoo baxay xoolihii ayuu haddana wuxuu gelaa lacagihii faslun fi zakaati dahabi walfida zakada iyo fidlada dahabkooda ayaa halkan marka looga hadlaya wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisa nisaab waa soo sheegnay waa meesha xoolaha zaka inay ka baxda ay ka gaaraan xikmada ku jirtana waxaa niri qofka markuu wax qiimala uu haysto ayaa sharcigu zaka uu ku goyn karaa soo maa qof laba shilin iyo saddex shilin iyo toban shilin haysta isagaaba cayre maxaa ka go-ay laakiin xoogaa laba boqol oo maaragtay markii uu haysto oo dirham ama siddeetan garaamo oo dahaba iyo lacagtii u dhiganta siddeetan garaam maanta meeqaa u dhiganta waa taqriiban hadda baryaha waaba qaablobaan u malayna marka waxaa laga yaabaa in maaragtay baryahan toddoba boqol oo geni usaba ka yareen ama kun doolar isaba ka yareen umalayn yani taqriiban nacam wa nisaabu dahabi marka nisaabka marka waa meesha xooluhu ay zakada ay ku gaaraan xigmada waxaan qofkii marka uu haysaa wax ka go-a wax qiimala markau haysto oo xoogaa la milicsan karo marka meesha ugu horeeyo qofkan waxbuu haystaa la dhihi karo waa fidlada waxaa la yidhi waa laba boqol oo dirham dahabkana waxaa la waa cishruuna mithqaal wa nisaabu dahabi cishruuna mithqaalan marku adigu waa sideetan garaam taqriiba ilaa sideetan iyo shan wa fiihi waxaa ku sugan rubucu lcushri toban meelood rubuceed ayaa ku sugan macna waxawaay waa boqolkiiba laba iyo bar waay ilaa boqolkii cushurkeeda meeqo waay toban soo maa toban rubuceeda meeqo wey laba iyo bar marka fii kulli mia waxaa weeye laba iyo bar wey wahuwa nisfu mithqaalin waayo wamaa zaada wixii ka kordhana fa bixisaabihi xisaabtiisa waayo oo fa bixisaabihi muxuu ka wadaa awqaas ma lahan lacagtu macnaha geela waxaan dhahnay hamsa wa cishriin laga bilaabo ilaa khamsa wa halaatiin maxaa bixinaysaa bintu makhaal bintu makhaal bintu makhaala bixina soo maa ilaa markii sita wa halaatiin markay noqoto eh maxay noqona markaas bintu labuuna isu bedelay laakiin dahabka haddaa haysatid laba boqol iyo konton haddaa haysatid labadii boqol na waxaa waaye rubcul cushur intaasna intii bersenti konton yani rubcul cushrigeeda meeqo waay konton meeqaa a cushur u ah shan soo maaha shan meeqaa u ah maaragtay rubac ya hal iyo toddobaatan iyo shan miya ha saas oo kale marka waxaa weeye sida xoolaha lacagtu waqsi male waqsi waxaa weeye waa inta labada maaragtay nisaab labada zako u dhaxaysa qadar intaas xoolaha waxba lagaama rabo laakiin lacagta lagu dayn maayo iyada nacam wa nisaabulwariqi lacagtana oo fidadaa looga jeedaa mi-ataa dirhamin waa labiataa dirhamin waxay u dhigantaa uu leeya sheikha yacni shan boqol iyo lixdan garaamo ayay u dhigantaa macnaha ile dahabkaa qaalisan haddaba suuqa haddaa tagtid qalibka iyo dahabka wax isu dhow maahan adcaaf adcaaf waa nacam marka shan boqol iyo lixdan garaamo ayay u dhigantaa wa nisaabu lwariqi mi-ataa dirhamin waaye wa fiihi rubuculcusri baa ku sugan wahuwa khamsutu diraahima waaye wamaa zaada wixii ka kordhana fa bixisaabihi u ahaan marka axaadiid badanaa kusoo aroortay oo ama axaadiidta fidlada kusoo aroortay saxiixeynkay ku taalaa oo laysa laysa fiimaa duuna khamsati awaaqin min alwariqi sadaqa wixii shan waqiyadood oo wariqa ka soo haray sadaqa maaragtay kuma jirto amaa dahabka cumuum ahaan wuu soo arooray zako in laga rabo oo aayadda aladiina yaknizuuna adahaba walfida walaa yunfiquuna fii sabili fabashirhum bicadaabin aliim iyo xadiidkii maa min saaxibi dahabin walaa fidatin ma garat qof oo saaxib dahab walaa fidla ma jiro laa yu-addii xaqaha ilaa idaa kaana yowma alqiyaamati sufixat lahu safaaixu min naar waxaa la fid dahabkii inta la isku waxaya loox weyn oo saxan camala laga dhigaya markaasaa la gubayaa naaru jahan markii lagu gubo dhinaca iyo xabadka iyo dhabarka iyo jembiga looga looga feereynaya marka takwaa bihaa jiwahan junuubi laakiin xadiid kaleo marka dahabka waxaa ku soo arooray aan saxeenka ku oolin oo xasana ayaa ku soo arooray xagga nisaabkiisa oo xadiida cali radi allahu canhu wuxuu leeyay nabigu calayhi salatu wasalaam idaa kaana laka idaa kaanad laka hadday kuu sugnaad mi-ata dirhamin waxaala calayha alxawlu fa fiiha khamsa daraahim oo ku sugan walaysa calayka shay-un ay fi dahabi kuuma sugnaanin xataa yakuun laka cishruuna diinaar aada ka hesho oo waxaala calayha alxawlu fa fiiha nisfu diinaarin oo ku sugan wamaa zaada wixii ku ziyaada fa bixisaabi dalik yacni wixii kordho oo nisaabka dhaafa lagu cafin maayo yacni intaas boqolkiiba laba iyo bar oo bersenti ayaa lagaa rabaa nacam walaysa fii maalin zakaatun xataa yaxuula calayha alxawl taas waan soo marnay yani ilaa xawl uu kasoo wareego zako lagama rabo allaahuma ilaa xubuubta iyo rikaaska maahana xubuubta wixii maaragtay maxsuulaadka oo soo baxa oo timirta iyo wixii kaloo badarka iyo wixii soo baxa ayaga wa-aatuu xaqahu yowma xasaadi waay markii lasoo gurto unbaa hore laga siilin sababto waxaa weeye de ayagu wax yar bay kusoo baxeen marka meesha ayaga lagu kala beeganaya laakiin maalkan kale wuxuu u baahan yahay xoolaha iyo dahabka iyo tacab ayuu u baahan yahay marka waa inay sanad uu kasoo wareego sidoo kale rikaaska iyadana waxaa weeye maaragtay isla markiibaa khumus laga bixinaa lacagta oo duugfaareedka dahab ay dad gaala ay maaragtay ay meelinta ku duugeen laga helay sababtoo qofku si dhib yar ayuu kusoo qaatay marka adiladaas oo kale ayaa marka kusoo aroortay waxaa lamid a lacagahan hadda jirta oo bedelkii dahabkii fidlada ka dhigan ayagana zaka laga rabaa marka waxaana lagu qiimeynayaa dahabkaa badanaa lagu qiiminaa isagaa qiimihiisu ay maaragtay thaabit ay yihiin lacagta hadday u dhiganto wixii gaara maaragtay siddeetan garaam oo dahaba lacagtii u qiimo dhiganta unbaa laga sakeyna cumlo kasta ka ahaad waxaa dhici karta ganigo de waa ka qaalisan yahay doolarka doolarka yuurooda waagi hore soomaalida maxay samayn jireen laba boqoloo shin hadday heraan waa ka sakeyn jireen laakiin faham saasa ma ahan sababto labadaas boqol waxaa dhici karta siddeetan garaamo oo dahaba inaysan dhammayn ma garan in siddeetan garaamo oo dahaba ay noqoto ama mi-ataa dirhamin oo fidlah shan boqol iyo lixdan oo garaamo oo fidlah inay noqoto marka adiga ama dahab ku qiyaas ama fidla ku qiyaas lacagta aada haysato ayi cumlo ay tahay markii ay u dhiganto siddeetan garaamo oo dahaba ama shan boqol iyo lixdan fidla ah markaas ayaa ka sakeynaysa nacam dadaa waxay ku leeyihin lacagtan dahab iyo fidlana maaha waayo dahab iyo fidladaba waxay qiimo ku leeyihin waa ahmaan waxbaa lagu gadanaya lacagtan soo ma ku cabaysido mako maaragta wadaha ayada lafteeda lagaa rabaa ani dahab iyo fidla maan kaa raba ayadan lafteena wax ku goosanaysid wax ku qiimaysaysid ayada lafteeda wax ka bixi lacagba maahan leeda maxaa u haysataa iyada marka adigoo cunaysa lacag adiga lacag waa tahay oo waa ku intifaaca laakiin miskiinka dhururuq uguma ogolin haadaa waa bukli iyo maaragta yani rag oo la sheegi jiro manhaajyada akrin jira a waxaas sakada ku manci jira wuxuu ku leeyahay waxaan haysanaa lacag baan maxaan ka bixinayna isagu waa dalamsana waa qaadanaya laakiin dadka masaakiinta xaqooda ma siina ilaah ka mahadsan hay ونصاب فصل في في زكاة الذهب والفضة ونصاب الذهب عشرون مثقالا وي وفيه وحاكس ربع العشر وي وهو يعني مثقال محمد إنه در دينار عمل أول أجيه عشرون مثقال عشرون دينار هدي لنا اسكم مدين وهو أسونا ربع العشر كنصف مثقال وي صوته عشرون يا عشرون خمس كيدي محاول ee cusurkoodii cishruun cishruun cusurkeeda meeqa waa laba diinaar soo maha cishruun diinaar maxaa cushur u ah laba diinaar ya laba diinaar rubc maxaa u ah nisu diinaar saas wa wahuwa nisu midqaali waaye wamaa zaada fabixisaabihi wa nisaabu lwariqi mi-ataa dirhami waaye wa fiihi rubcu lcusri oo ku sugan wahuwa khamsatu daraahima wey wamaa zaada wixii ziyaadana fa bixisaabihi xisaabtiisa wa macnaha waxa weeye intii ziyaad toban haddii ay tahay adiga laba iyo maaragtay bar oo bersenti ka gub hay toban meeqaa cushur ah hal sooma hal meeqaa rubacu ah ya ya zero twenty five awakaas baa si fiican u barta waxaa la rabaa ninka fiqsa hadha waa lagu weydiinaya zakadii maxaan bixiya cilmiga saddex shayaa loo bartaa ya waa inaa adiga jahli kaga baxdid ku camal fashid dadkan inaa bartid dad dhan oo cilmi usoo fariisan oon caamud waxba u faa-iiday karin maxay tahay faadada inta xoogaa soo ordaan oo abushujaacay manhaajka akhrisaana cidda gabdhaha uninka xalaasha xaaraanta kala sheegi jiray had dadkii intaas kutubay bukhaari loo aqriya qof dadka waxba faa-iiday karin lama arko waxaan ceebtan hala iska dhoo hadda waxaala dhalinyaradii saxbada maaragtay cilmigii ma baranayaan eber wixi waa un lagusho iska dhegeysa kutubaa in si fiican loo barto dadka caamada wax u faa-iideysaan ilaa cilmiga haddii kale waa inqiraado ah hal hal qof oo dhifala sheekhabel la raadi sheekhabel la raadi dad isxilqaan waa inay jiraan oo fiqiga barto oo maaragtay daryeelo oo intaa dadka wax u sheega su-aalihii hal qof laba cilmi ma deeqi karaan haye wamaa zaada fa bixisaabihi waa sheikhu wuxuu yihi walaa tajibu ma ku waajibayso fil xuliyi dahabka iyo fidada la isku qurxiyo almubaaxa ee banaan zakaatun sa ku waajibayso saasuu sheikhu uu leeyahay masaladaana waxawaay waa masalo culummadu isku herdiso aada iyo aada culummadu isku khilaafaan qadiiman wa xadiidan waayahan dambe marka laakiin aaday usoo shaac baxday oo waagii hore nin walba madhab uu iska haysan jira madhabkaas wixii yidhaahdo mawlaana iska dhihi jira mawlaana wuxuu noo iftooday hadda laakiin waxaa batay axaadiidtii iyo in la barto saxiixa iyo daciifkii iyo madhabka raajixa daliisha in la rajaxo masaladii marka hadda waxay noqotay su-aasheeda aada iyo aada u badan tahay masaladan madaahibta badankooda imaam maalik iyo axmed riwaayadiisa mashhuurka iyo shaafici madhabkooda inta mashhuurka ka ah iyo saxaabada qaar ka mid oo jaabir bn cabdillaahi iyo caaisha iyo asmaa binta abibakar iyo qaar badan oo taabiciintii ka midaba waxay arkaan dahabka oo xuliyiga ama ama fidlo ha ahaade ee gabdhaha isku qurxiyaan ama wax mubaaxa loo qaataba inaad seeftaada a ku waxaysa iyo waxyaalahaas iyo misxafkay waa loo ogolyaha xoogaa inaan zake laga rabin imaam abu xaniifa iyo riwaaye imaam axmed uu leeyahay sidoo kale saxaabada cumar bn khadaab iyo ibn mascuud iyo ibn cabaas iyo cataa iyo saciid ibnu jubeer taabiciinta ka mid a iyagana waxay leeyihiin zakada waa in la bixiyo imaam shaafici fi lum masaladaa wuxuu dhahay waa uu ka joogsaday wuxuu yidhi hada mima astakhiiru lak ilaahay baan khiyaar weydiinaa inuu ii furo masaladan qowlka saxda qolada dhahaysa ee maaragtay waajib ma ahan xadiiday xujaystaan oo aada daciif u ah xadiiskaas waxaa laysa fi lxuluyi zakaat xadiiska xataa bayhaq iyo culimmadoo dhan oo muxadisiinta waxay dhahan xadiis baatila wax jiro maba ahan buu dhaha bayhaqi rag ugu horeeyay maaragtay sheekh albani iyo laftiisa iyo wax saxiyaba malan xadiiskaas waxay dhahan waa xadiis baatila calaa kulli xaal qoladaasi wax nasa ma ay haystaan fataawo uun saxaabada caaisha radi allahu canha gabdho agoonaha iyadii eeda mase habaryar u tahay dahabka oo xuri jirtay kama sakeyn jiray iyo qowlkaas jaabir iyo intaas maahan iyo waxay dhihi jireen dadka markay sadaqada raadinayaan oo cumaasha loo diro wax guryaha galo oo dhaha zakaa la idinka rabaaho gabdhaha maaragtay xuligeeda soo xisaabi ma jirin culummada kale ayagu adilo badanay haystaan oo dhahaysa xuliiga ama maaragtay dahabka la isku qurxiy waa la iska rabaa xadiid waa xadiidkii hadda aan akrinaynay oo qofka zakada aan dahabkaiyo fidlada ka bixin hadhow inta saxamo waaweyn laga sameeyo dab lagu waxeeyo in dhabanka iyo dhinaca iyo dhabarka iyo loo saaray lagu kulleyn doono marka dahabkii waa caam waayo marka kii oo bilad laga dhigto laisku qurxinayo iyo kii kale axaadiidana hadday nasay ku egyihiin waa saddex xadiid xadiid camr bnu maaragtay shucayb can abihi can jaddihi ana imra'atan atat nabiya sala allahu alayh wasalam macaha ibnatun laha islaan ayaa u timid nabiga iyadoo gabar ay wadato wadato wa fii yadi ibnatihaa miskataana min dahab laba qidco oo dahaba ay gacanta ay ku wato gabadheeda faqaala atucdiina zakaata hada kan zakada ma ka bixisaa buu ku dhahay qaalat laa qaala ayasuraki maku farax gelinaa an yusawiraka allahu biha yowma alqiyaamati siwaareyni min naar bedelkooda in laba jinjimo oo naara lagu geliyo ay ku gubaan maku farax gelinaya saas markay tihi faalqatuma waaba tuurta waxay tii laa warati waaba sadaqaystaba xadiidkuna waa marka ugu yaraada waa xasan wey xadiid kaloo isagana waxaa jira caaisha oo waxay tiri nabigaa iisoo gala calayhi salaatu wasalaam fa ra'aa fii yaddii fatakhaat min waraq wuxuu arkay tiri khaatim fatkha waxaa la yidhaahu dhahay qaamuuska waa khaatim weyno ama lugaha la gashado faraha lugaha ama mid oo oo faraha gacmaha la gashado ama gacmaha la gashado fa qaala maa haada yaa caaisha maxay taha waxaan faqultu sanactuhunna atasayanu laka yaa rasuulala adig baa isku kaa qurxinaya faqaala atu-addiina zakaatahunna zakadeeda ma gudataa qultu laa ma guto o maa shaa allah wixii aan ku dhihi karaan ku iri qaala xasbuka min naar iyadaaba naarkaaga filanba xadiidkaasna waa calaa shardi muslim dha ibn daqilciid iyo xadiid kaloo asaguna oo umu salama ay warisay radi allahu canha isaguna xadiidkaas ayuu maarata u dhow yahay waxay tiri annahaa kaanat talbasu awdaaxan min dahab dahab birbirqaaya awdaaxdu macnaa lamacaankaas birbirqaaya ayaan haysan jirin faqaalat faqaalat yaa rasuul allahi akanzun hu kan kanzi miyaa laigu cadaabayo qaala idaa addayti zakaatahu falaysa bikanzin haddaa zakadiisa guuto kanzi maaha rawaahu abu daa-uud iyaa wariyey ibnulmundir aqwaashaa markuu soo bandhigay oo culimmada aqwaasheeda uu keenay wuxuu yidhi azakaatu waajibatun fiihi lidaahiri lkitaab wasunna xiliyiga ama dahabkan laisku qurxiyo gabdhaha isku qurxiyaan zakadu marka kitaabka iyo daahirkiisa sunnada la qabsado waa waajib waayo dha shaaficina marka ugu dambe wuxuu dhahay waa istikhaaraysana ilaahay baa inuu ii furo khaaabi wuxuu yidhi aldaahiru min alkitaabi wasunnati yashhadu liqowli man awjabaha kitaabka iyo sunnada haddii aan fiirino wuxuu u marqaati kacayaa culimmada waa waajib tir walatharu yu-ayiduhu aathaartan way ayidaysaa cumar bnu khadaab ibnu mascuud iyo cadaa ibnu cabaas iyo raggaas oo dhan radi allahu canhu waman asqada dadka ridana oo yidhi dadka zaka dahabka iyo fidada la isku qarxiyo zake ma lahana dahaba ila nadari macnaa ra-yuu fiiri wuxuu yidhi dahabkan wax hadda loo isticmaalayo ziyaado oo namaa laga rabo ma aha gabdhaha aan isku qurxinayaan marka zakada marka maadaama aan wax ziyaadaa iyo korarsiimo aan laga rabin markaas saas yidhahdo lagama rabo wa macahu darafun min alahar ahaar wax ka mid oo aharkii caaisha iyo jaabir iyo ayay haysaa walixtiyaadu adaa-uhaa oo dhah marka sida ixtiyaadka waxa weeye in la guto marka qowlka saxiixa waa saas ee axaadiitan hadda waxaa ka muuqata in dahabka oo laysku qurxiyo qaliilkiisa iyo kaiirkiisaba laska rabo nisaab ha gaar ama yuusa gaar laakiin waxaa khasisaysa axaadiidtii walaysa calayka shay-un dahabka xataa esh xataa yabluqa cishriuna esh mithqaal iyo axaadiidtaas weliba ahar nas ku ahaan aan maaragtay maxalla oo keena canin mascuud islaantiisa waxay weyday dahabkan aan haysto ama fidladan oon isku qurxi ma layga rabaa zako markaasuu yidhi hadduu nisaabka u gaaro haddii uu nisaabka u gaaro taas marka aharkaas iyo cumuumaadkaas waxay ayidayaan itlaaqa oo ka muuqato oo kale ayi maaragtay oo xulida haddii wax kastaba in laga zakeynayo may waa haddii uu nisaab uu gaaro ama hadduusan nisaabka uu gaarin axaadiistaasaa khasisaysa iyo afarkaasun mascuudkan isaguna takhsiiska axaadiista ayuu sii xoojinayaa marka nacam idan gabdhaha un midaa laga rabaa marka baalka inay iskaba dhaafaanoo jawaahirta ee waxyaalahaas ay qaataan ilaa islaantiiba waa iska tuurtay ama inay maaragtay nisaabka in yar ay qaataan xoogaa sabciin meelahaas iskaga gaabsadeen sooma haddii kale markaas inay ka zakeeyaan sababta adiladii waa badan suctaymin wuxuu yihi waagii hore dhulkaas sacuudiga waa laska qaadan jiro yidha madhabka xambaligaa sida raaj qowlkooda mashhuurka iyo shaaficida waa isku mid yacni xuliyiga mubaaxa inuu zaka uusan lahayn marka arrintaa markay culammadii itaareeyeen oo sheekh albani iyo sheekh binubaas iyo oo fiqulmuqaarankii la isugu soo baxay dadkii dhammaa waa isku wareereen oo markaas weydiiyeen marka shee cuthaymiin laftiisaguna wuxuu rajaxaa in maaragtay dahabka in ixtiyaadka uu yahay in xoliyiga laga bixiyo nacam in sakada laga bixiyo taasuu marka uu rajaxaya marka taasaana maarata adilada ka muuqata insha allahu tacaala marka runtii baxi mumticahu ahaa waa aada u fiican culimmada qaaraa odhanaya sida maaragtay hal mar ha laga zakeeyo anas ibn maalig oo kale laakiin axaadiidtu waa waa ku cadda nacam faslun ha walaa tajibu ma waajibayso fi lxuliyi lmubaaxi zakaadku ma waajibayso laakiin maxaan rajaxnay qowlka oo raajixa adiladu kusoo arortay waa maxay xuliyiga haddii oo gabdhaha isku qurxiyaan ama raggaba waxaa jira mid loo banaanya oo kale haddii maalan seefta iyo misxafka oo kale seefta cadowga lagula dagaalamayo iyo maxoogaa lagu qurxi karaa si cadowga loogu argagixiyo iyo maaragtay misxafka iyo marka isagana markaas waa laga rabaa hadduu si mubaaxa u haysto faslun fi zakaati zarci wathimaari wuxuu fasal u yahay zakada waxa maaragta yani zarciga oo waxa balka leh iyo himaarta macnaa zarcina waxay ka wadaan waxa balka ah oo hadhow inta xubuub ay ka baxaan hadhow baaba-ayo timaarna waxay ka wadaan geedaha iyagu baaqi noqonayo sida maaragtay timirta iyo oo kaleeto iyo zabiibka oo kaleeto oo hadhow cinabka inta laga goosto geedkii oo haddana ou harayo wa nisaabu zarci wa nisaabu zuruuci zuruucda wixii la abuurto balka ka baxo sida masagada iyo galeyda iyo sareenka iyo bariiska iyo iyo wathimaari thimaarta sida timirta oo kale khamsatu awsuqin waaye yacni shan rati wixii lagu rari karo yani ratiga taqriiban wuxuu qaadi karaa boqol iyo konton jawaan khamsa wa sabciin khamsa wa sabciin xaggii xagga laga kala saaro marka adiga ya ee konton macnaa todo wuxuu qaadi karaa boqol iyo konton kiilo yani ha boqol iyo konton kiilo shan iyo toddobaatan dhinaca laga saashado waagi hore laba jawaanay saarjeen laakiin labada jawaan waa adagtahay ratigu waa ku waalana marka iyagaa naga qiyaas fiican khamsatu awsuq waxa weeye hamsa wa sabciin iyo toddobaatan iyo shan toddobaatan iyo shan haddii loo kala dheelis jiro ratigo xaraga u qaadi karaa soo maha laakiin laba kiintaal garbahay ka jidina boqol boqol kiilo ma qaadi karo hay marka markii la isku daro waa situuna saac hamsat situuna saacna markii laga soo qaado halkii saac inuu laba kiilo iyo adigoo bar uu yahay laba kiilo bar taqriiban ka soo qaad maxaad ku dhufataa shan maqay noqone situun ku dhuf ya ya toddoba boqol m kala bar kala bar toddoba boqol iyo konton kusoo bax toddoba boqol iyo konton kiilo taqriiban kusoo baxaysa wahiya alfun wa situmiatu rutlin waa bilciraaqiyi wamaa zaada wixii ka kordhana fa bixisaabihi wa idan himaartu sidoo kale iyadana owqaas owqaas ma laha xoolaha keliya owqaas leh haddii khamsa usuq ay gaarto konton kiilo ay kuugu darto kontonkaas iyadana waxaa laga rabaa esh cusurkeedaa laga rabaa nisaabku waa kaas wey wa fiiha waxaa ku sugan marka shantii wasqi in suqiyad haddii lagu waraabiyo bimaai samaai biyaha roobka aw isayxi ama waa daadka sayxi waa daad al cusru toban meeloodoo meel macnaa toban jawaan haddaa guratid maxaa lagaa rabaa hal jawaana lagaa raba waa in suqiyad maxaa loo badiyey iyada ilaa lacagihii iyo xoolihii lacagihii waxay boqolkiiba eesh rubcul cushray ahayd mogta halkaana cushur sababtoo waxaa weeye lacagta dhalinteeda waxaa weeye soo jeed iyo sahar iyo dhibaato iyo badmaray u baahan tahay soomaaliya dhidi badan laakiin mirahan wax yaraad meel ku abuurina xoogaa libanaysa bog ilaaha kuu soo bixinaya subxaana wa tacaala miskiinta markaa xaqooda inaad siisid inkastoo beerihi had waayahan dambe isbedeloona maarata qarashkooda ay bateen wa in suqyada haddii lagu waraabiyo biduulaabin magarati wadaan lagu shubay ow nadxin ama awr biyaha suuji soo jiita waa isku mid yacni duulaab haddii lagu waraabiyo nadxiga waxaa weeye waa awrta duulaabka wadaan dee la shubo dadku ay shubayaan nadxiguna waxaa weeye ratibaa lagu xirayaa wadaanta rati ayaa lagu xiraya marna waa jiri jireen maaragtay ceelasha aada u dheer dheeraan intaan biyaha la gelin marka waxaa weeye hadda qof wadaan ou soo geli magaalada dhaneeda aroori somaan matoorana ma jirin marka ratiya wadaan weyn lagu xiraya markuu soo bixina marka waa la socodsiina masaafada sii noqona soo noqona haddii ama dibi iyo waxaasoo dhan waa lamid iyo dameero iyo nisul cusri baa laga rabaa sababtoo ah qarashkii galay iyo dhibaatadii ayaa intaas loo cafinaya wain suqiya nisfuha bi hada haddii lagu waraabiyo wa nisfuha bi hada fa fiihi halaatu arbaacin alcushur ayaa ku sugan nacam haddii niskii nis lagu waraabiyo niskii lagu waraabiyo maxaa laga rabaa cushur niskii kalena nisul cushur isku dar labadoodii halaatu arbaac alcushur ay noqonaysaa marka nacam marka de xadiidkiina waa iska caddahay xadiidkana marka waxaa u daliila xadiidkii bukhaari uu nabigu yihi calayhi salaatu salaam markii beeraha uu ka sheekeynayey fii maa saqat isamaau walcuyuun wixii ay samadu waraabiso macnaa roobka ama ilaha burqanayo ow kaana cathariyan ama xidido dheer uu biyaha kusoo dhuuqa leh ma garat alcusriyaa laga rabaa wa fii maa suqiya binadxi wixii shubaa lagu waraabiyo ama gacan lagu shuba ha ahaato mise awr lagu shuba ha ahaato waa sidaas oo kale haye matoorada marka hadda iyo keliyaalka lacagta lagu bixinayo oo lasoo ijaarayo iyagoo xagey gelayaan marka ya qarashaa galila matoorka intaasoo badroolaa gashay keliga laftiisa waa la soo iibinaa kuwa lacagay kaa qaadanaa soo maa ya may laakiin qoditaankood dhib ma laha qoditaanka hal mar waayo qarashkood laakiin soo mar kastaba soo dayntiisa iyo soo qarash soo maha nacam adig hadduu qarash uu saas uu ku baxo oo hayra caadiya markaas waxay tegaya waa wax un maaragtay gacan lagu waraabiya camalay noqona nacam haye wanisaabu zarci wathimaari khamsatu awsuqin waaye wahiya alfun wa situmiati rutlin ridlin bilciraaqiyo marka waxay isku egtaan ar taqriiban adiga waa toddoba boqol iyo xoogaa maaragtay kiilo wamaa zaada wixii kordhana fa bixisaabihi marka iyadiyaa kal ahoo wa fiiha insuqyad haddii lagu waraa bimaai samaai roobka aw isayxi ama maaragtay daadkii alcusri oo ku sugan toban meelood oo meel wa insuqyad biduulaabin haddii lagu waraabiyo wadaan oo dad ay shubayaan ow nadxin ama mid ay awr lagu shubayo nisfulcusri oo ku sugan wain suqiya nisfuhaa bihaada wa nisfuhaa bihaada fa fiihi halaatu arbaaci lcusr ayaa ku sugan ilaa kaas niskiisa markii laisku daro cusur iyo inta kale markii intii lagu waraabiyana waxaa loo xisaabanayaa nisfulcusur intii kalena cusur markii la isku wada daro maxay noqonayaan halaatu arbaaci lcusr markii la isku geegeeyay averageka ay kusoo baxayn markaas faslun fi zakaati curuudi tijaarati badeecada tijaarada iyuu fasal u yahay marka watuqawamu waa la qiimeynayaa curuudu tijaarati badeecada tijaaradeeda cinda aakhiri lxowli xowlka markii la gaaro ayaa la qiimeynaya bima shturiyad bihi wixii lagu soo iibiyey oo dahab ama fida ah badeecadan wixii lagu soo iibi lagu qiimeynaya wayukhraju min dalika waxaa laga bixinayaa rubucu lcushri ayaa laga bixinayaa marka tijaarada axaadiida nas ku ah aada uma xoog badna nacam oo xadiis kusoo aroroo kale nabigu waxuuna faray inaan wixii aan beeca u deer saka ka bixinana waa daciif wa laakiin culimmadu jumhuurtu waxay u daliishadeen waxaan waxawey waa lacag wey meesha ku jirta namaa aana looga jeeda wixii inay maaragtay ay kordhaan badanaa lacaguhuna badanaa badeecay ku jirta haddii la yidhaahdo yaan laga sakaynin nin walba inta uu lacagtiisa badeeca gashado oo wuxuu leeyahay ana waxbana mahayo hadhow xuduuddii masaakiinta meesha ku baaba-aya marka lacaguhuna badanaa tijaari ku jiraan lacag keligeed meel iska ooli karta lama arko qof lacag keligeed nin sarif laa haysan karo lacag un bedesho maana nin baa mushtariga inuu wax geliya lacagta dhul geliya sayaaraad geliya wax maaragtay mucidaad geliya sankor iyo saabuun geliya marka lacagtii xun bay ku jirtaa shilinkii soo cadaadao badeeco kusoo waxaynaya marka haddii la yidhaahdo badeecadi waxa male lacag cadoo meel taala siyuuladaaba hadda zamankan ayaa iska yarba marka nacam iyadaana ku haboon sababto iyadaa ribix dhalaysaba tijaarada badanaa ribix iyadaa ku haboon saas marka culimmadu ay maarata wa tuqawamu curuudu tijaarati cinda aakhiri lxowl marka hore inay xowl gaarto lacagta marka hore inay nisaab noqoto nisaabkaa markuu sanad kasoo wareego ayaa la qiimeynaya maxaa lagu qeybana bimashturiyad bi marka culimmada qaar saas qaarna waxay leeyihiin lacagta markaas ay joogtaa lagu qiimeynaya joogitaanka waxaa la fiirinayaa ninkan dhaladan oo kale isaga wuxuu ku gorgorinaa hadda fifty b inuu ku gorgoriyo sooma laakiin hadda fifty b waa un dukaankaas inuu halhal qofkii soo dhaca maahan qiimaheeda runtaa fifty b inaysan hana dhici karto hadduu yaraado hadda dukaanka halaga wada gato oo qiimaha rasmiga oo qof oo maaragtay sicru jumlo uga qaato waxaa dhici karta fifty b inaysan joogeen sooma conton cent inaysan joogeen marka waxaa la fiirinaa qiimaha waxaan waa la gadaa haddii la yiraahdo lagu iibinaya amaa qiimahan qofka oo tafaariiqda oo gada waa qiimo khiyaali isagaba markasta maku helayo marka hoos oo gada mar suuqaa la dhacayo marka qiimaha rasmiga ah oo haddii la qiimeeyo eese marna ka hoos dhacayno kaasaa la fiirinaya wa yukhraju min dalika rubuc lcushria laga bixinaya wamaa istukrija wixii lala soo baxo oo min macaadini dahabi dahabka macaadintiisa ah iyo walfidati fidadana yukhraju minhu waxaa laga bixinayaa rubucu lcushri baa laga bixinayaa fi lxaali xaalada yacni maalan qofka hadday u dilaacdo maaragtay god oo macaadin ah oo dahab iyo fidlo haddii uu kala soo baxo isla markii rubaca meesha dhigaya sababtoo waxa weeye dhibkama uuna soo marin waa qulla hadda uu maaragta oo soo faa-iideystay marka meeshiibuu hadda uu dhigaya kollaa masale culummadu waxaan malan ay khilaaf ay uga jiraan nacam ma xawlaa la sugayaa mase maaragtay isla markiiyaa la bixinaya marka madhabka shaafici waa isla markii in la bixiyo waaya xikmaduna waa keena sababtoo ah dhib kama uuna soo marin badan hadeer uu la soo baxay yaa shaqo iyo maaragtay cadaadis badan kama uu soo marin hadda meesha ha dhigo marka wamaa istukrija wixii lala soo baxo min macaadini dahab iyo walfidati yukhraju minhu rubcu lcushri fi lxaal isla markiiba laga bixinaya wamaa yuukhadu wixii la qaato oo min arikaasi duukufaaraday dhihi jireen fa fiihi lkhumusu fi lxaali isla markaasa khumus laga rabaa nacam khumusaa markaas laga rabaa sababta nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu dhahay wa fi rikaasi lkhumus saxeenku ya waxa duukufaara duukufaareedka waxa weye lacag jaahiliyaadka ay lahaan jireen oo meel un qof uu ka helay soo maa lacag gaaladii jaahiliyaadka ay lahaan jira meel qof ka helay amaa haddii uu lacag islaameed ay tahay oo darbigii islaamka lacagtii muslimiinta sakigooda iyo shaacbadooda ku taalay isagoo markaa iskamale waa baadi waa dadkii baa lala raadinay dadkii ayaa laga raadinay wamaa yuujadu min arikaasi wixii la hela fa fiihi lkhumusi oo ku sugan fi lxaali faslun wuxuu fasal yahay fii sakaati alfidri afuritaanka sakadeedii ayuu u fadriya marka zakadii hore waxay ahayd zaka oo badani maali ah tan waa badani saas kala duwan yihiin zakaad waa badani aho qofkaa laga rabaa xoolaha kuma tacalud qofkaasayna ku tacalluqda sababtay qofkaas ugu tacalluqdana waxa weeyaan waa nicmadaas ilaahay uu siiyey oo bishaas uu soo soomo caafimaadka iyo khayrka uu ku dhammaystay inuu ku shukriyo oo markaa dadkii masaakiinta maalinta ciidda ay maaragtay laga deeqo shaxaatada iyo gacan hoorsiga iyo midda kale cibaadaadka hadyo gooraale waa la kabaa soonku waa cibaado weyn qofkiina waa bini aadam laqwi iyo rafad iyo waxyaalo maaragtay kama marnaan karo marka laqwigaasay ka baabi'inaysa walidaalika xadiidka ibnu cabaas waa kii ahaa farada rasuul lah sal alla alayh wasalam zakaata alfidri xikmadii waa kana duhratan lisaai min allaqwi waalrafad inay qofka ay maaragtay ka dahirso ay ka nadiifiso laqwiga iyo waxyaalaha xun oo qofka uu ku kacay ila qofkii bini aadam wey iyo waducmatan lilmasaakiina masaakiintana in la quudiyo labadaas xikmaa ku jirta man addaaha qabla asalaati fahiya zakaatun maqbuula haddaad salaada ciidda ka hor bixisa waa zaka la aqbalay waman addaaha bacda asalaati fahiya sadaqatu min asadaqaat sadaqo oo sadaqooyin kamid a marka xikmadaasaa ku jirta maalintaa la faraxsan yahay dadka masaakiinta in laga deeqo oo takaaful ijtimaaciya oo dhaco waxayna ku waajibaysaa qofka muslimka ah nafsadiisa iyo wixii mas-uul oo ka yaho muslimiin ah isagaa noo sheegi doono wa tajibu zakaatu lfidri bihalaaati ashyaa saddex shay ku waajibtaa alislaamu qofka horta inuu muslim yahay gaal zaka fidri laguma waajibi hadha waa loo ciqaaba laakiin kama ansaxayso wa quruubi shamsi qoraxdii inay dhacdo min aakhiri yoomin min shahri ramadaana ay tahay qorax dhaca maalinta ugu dambaysa inuu soo gaaro hadduu intaan qoraxdu dhicin ou dhinto haddii zakaat fid lagama rabo laakiin bacda quruubi shamsi hadduu dhinto waa laga rabaa deynkiisay ka mid tahy wa wujuudu lfadli inuu wax dheeraad uu helo can quutii quudkiisa wax ka dheeraad ah iyo waquutu ciyaalihi caruurtiisa quudkooda fii daalika alyowmi maalintaas maalinta iyo hamiinka ciidda masruufkiisa iyo waxay u baahnaa iyo khaadimkiisa dadka isaga mas-uul uu ka yahay iyo masruufkooda waa inay wax uga soo haraan haddii aan waxba uga soo harinba isagaba waxuu dabka ku shitaba uusan haysan ama wax ka soo haro uusan haysanin ma garad waxba kuma waajibin laakiin dadka de waxay isaga dureersteen maadaama khayr la iska rajeynayo in la iska bixi dadku ayaan iyagoo waxba haysanin khayraadkaa iska badano waa iska bixiyaan dadka ahlu akhyaarta sababta qof al xil xunbaa kusoo geli doone oon iska bixi hadduu marka iska bixi idun ku waajibinina waxawaaye waa waa rakarooni waaye waa ajar u ziyaada wayuzakii wuxuuna ka bixinayaa can nafsihi nafsadiisa wacaman talzamuhu nafaqatuhu dadka ay nafaqadiisu ku laasimto min almuslimiina ka mid ah saacan buu ka bixinaya oo min quuti beladihi ka mid ah wa qadaruhu qadarkiisana khamsatu ardaalin waa shan rodol iyo wathuluthun bilciraaqi marka haddii markay ugu bataan culimmada hadda waxaa un lagu soo miisaamaa laba kiilo iyo bar meelahaas qaar laba kiilo iyo afartan garaamo calaa kuli xaal laba kiil iyo afartanka iska axwad ah nacam ama laba kiil iyo barka iska axwad ah marka xadiidka ugu weyn oo kusoo aroorana waa xadiiska xeyn ku yaallo xadiidu ibnu cumar uu leeya ibnu cumar farada rasuul lah sala alla alay slm zakaata alfidri oo farad yeela muxuu farad yeelay saacan min tamrin suus oo timira ama saacan min shaciir yaa lagu farad yeelay laga rabaa cala alcabdi waalxuri qof kastoo addoon iyo xora wadakari waalunthaa lab iyo dhadig wasaqiiri waalkabiir oo min almuslimiina ka mid hadduu qofku naag ahlu kitaaba uu qabo kama bixinayo fidrada ma garad ama addoon ahlu kitaab ama gaala hadduu leeya zake kama bixinayo laakiin inta muslimiin ayuu ka bixinaya marka waxa uu bixinayna waxaa weeye waa qaaliba quuti lbeled meesha uu joogo cuntada maaragtay hadda cuntadan waa cuntada mudakharkaa laga hadla cuntada kaydsamayso sida maaragtay timirta iyo zabiibka iyo caanaha iqadka iyo waa caanaha marka la qalajiyo iyo masagada iyo sareenka iyo waxaas ayaa marka la bixinaya nacam waxbaa sheegi raba iga dhum haye marka ma qiimaa la bixinaa mase cuntada sida saxiixa cuntaa la bixin xadiidu kana farada rasul la sal saacan min shaciir min tamr marka qiimaha haddii la bixi kara rasuulku waa dhihi lahaa qiimo bixiy marka cuntaa la bixinaya xikmaduna waxa weye lacag haddii la yidhaahdo qof kasta oo taajira iyo faqiir waa damcaya laakiin cunto haddii la yidhaahdo laa yadmac ila alfuqaraa fuqaradaa damcaysa marka ha dadka waxay sameynaya waxay ku leeyihiin hebelaa lacag ha loo loo aruuriyo lagu taajirina wax loogu aruurina guri loogu dhis meeshan dadka in dhacaam masaakiinta la gaarsiiyo hebel in lagu taajiriyo ama qorsho loogu sameeyo oo kusoo dhaafo iyo waxaas maqaasida ma ahan dad gaajoonoo bogiyo beerka isfaha loogu talagalay in maarad la siiyo marka culimmada ahluxadiidka ma ogola in qiimaha abu xaniifa maaragtay ayaa laga sheegaa wax daliilana looma haayo nacam faslun watajibu zakaatu lfidri waxay ku waajibaysaa bihalaaati ashyaaa saddex shay alislaamu islaamnimo iyo waquruubi shamsi qoraxda oo dhacdo min aakhiri yowmin oo min shahri ramadaan maalinta ramadaan ugu dambaysa waa qofka nolol inay ugu dhacdo wey haddou ka hor dhinto lagama rabo wa wujuudu lfadli inuu helo wax ka dheeraadoo can quutihi isaga cuntadiisa iyo waquuti ciyaalihi waxa uu nafaqeynayo fii dalika alyowm ciyaal keliya maahane man talzamhu nafaqatuhu nacam wayuzakii can nafsihi ayuu ka sakeynayaa waman caman talzamahu nafaqatuhu qofkay nafaqadiis ku laasinto oo laakiin min almuslimiina ah sababto xadiidkay min almuslimiina gadaal uga qoranta haye muxuu bixinayaa saacan min quuti beladihi beledkiisa quudka qaalibka ayuu ka bixinaya misga haday tahay gele haday tahay beris haday tahay wa qadaruhu qadarkeedana khamsatu ardaalin wa thuluthun bilciraaqiya xadiidkan buu noo soo khulaasay hay fasalkan ma dhiban maku darno shan daqo qaadanay faslun fii qasmi sadaqaati sadaqada qaabka loo qaybin lahaa sadaqada ha la bixi waa la yiri yaa la siinaya ilaahay baa subxaana wa tacaala qaybiyey sidii baana marka loo kala qaybinayaa wa tudfacu zakaatu sakada waxaa loo dhiibayaa ila al asnaafi noocyaalkii athamaaniyati ee sideedda ahayd alladiina kuwaasoo dakarahum allahu tacaala ilaahu uu sheegay fii kitaabi alcasiizi kitaabkiisa ku sheegay fii qowlihi tacaala uu yihi inama sadaqaatu sadaqadii waxay u sugnaatay lilfuqaraai fuqaradii u sugnaatay marka fuqarada faqiir sida saxiixa waxaa weeye waa qof xoolo iyo kasab midna aan haynin oo maxaysato ah wey marka badanaana wuu ka liitaa miskiinka nacam iyo walmasaakiini masaakiinta miskiinkuna waxaa weeye wax waa haystaa laakiin kuma filna sababtoo ah nabigu waxau dha alayh salaatu ilaahi wuxuu yidhi wa ama asafiina fa kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr badday ka shaqaysanayan waxbay leeyihiin laakiin waxa kuma filna waalcaamiliina calayhaa dadka zakada ka shaqeeya waa qofka loo diro soo aruuri la yiri isaga shaqadiisaasu wax ku leeyahay zakadaa laga siinaya ilaa shaqau qabanaya nacam hadduu faqiir yahana faqiirtinimadiisa waxuu ka hela laakiin tan isagu ama faqiir ha ahaado waa shaqada uu leeya iyo wax uga leeya iyo walmu'alafati quluubuhum quluubtooda kuwa la dumayo kuwaas marka waa dhowr nooc waay gaaliyo islaam way noqon karaa si saxiixa muslimiinta waa dhowr nooc dad iimaankooda uu xoog badan yahay laakiin ugaasyo ahoo dadkooda laga dambeeyoo la rabo ninkan haddii wax la siiyo nin walba ugaasa inuu maaragtay uu soo waxeeyo nabigu dadka calayhi salatu salaam ugaasada iyo waa karaameyn jira dadka horjoogayaalka ummadda lagama idlaaliyo ummaddu waa dulloobaysa ma garan marka qaarna waxaweye qaar iimaankooda uu daciif yahay wey oo la isleeyahay islaamka usoo dulme sidii xuneynba nabiga uu maarata kuwo badan oo xoogaa iimaan liito maqaawiirtii qoraysh iyo carabta u siiyey isagoo le aada soo dunteen kuwa gaaladana waa la siinao qaar laleeyahay lasoo ha soo islaameen qaar laleeyahay shartooda iyo hala maaratay hanaga nabadgalo iyo adiga calaa kulli xaal waxaa weeye dadka ithaaradooda wax kastaba xoog laguma maquuni karo dadkan hadda is oranaya nin walbaba xoogan ku maquuninaynaa seeftaan ku gilgilaynaa taas caqli ma ah rasuulka calayh salaam jeeshkiisa wax ka xoog badaa ma lahayn laakiin waxyaalo badan wuxuu ku xallin jiray maaragtay xoogga haddii uu dhammaado gaalada waana kibirka badan la jirin waxyaalaha kaloo fidnooyinka waxaa lagu masaalix qofkoo la sasabo qofkoo maaragtay xoolo la siiyo qofkoo loo madax weyneeyo waxyaalo badana lagu xili jira qofkoo indhaha laga laaba cabdullaahi bnu ubey oo munaafiqa muxuu nabigu uga tegay laa yataxaddathu nnaasu anna muxamadan yaqtulu asxaabi ugaasyaalka maxaa loo sharfaya dadku waa ka dambeeyaan hadduu kaxa yihahd marka si fitnada u danto waa lasoo duma hadhow islaamkuu jeclaana diintuu difaacaya marka waxyaalo badana wax lagu xaliyaa waxay moodeen wax kastaba un maaragtay in oon xoog iyo seefta qac lagu xaliyo hadhow wax kasta waa kaa farabaxsana xagga aad xagga aad xagga aad xagga aad seefta waxaa lagula dagaalama waxaa weeye waa dadka edabta daran la wey laakiin ummadda badankeeda akhlaaq wanaagsan iyo iimaan iyo maaragtay dhaqan wanaagsan ayaa maaragtay lagu lagu wadi jira nabiga ku wadi jira calayhi salaatu wasalaam nacam walmualafati quluubuhum quluubtooda kuwa la dumo iyo wa fi riqaabi addoommada addoommadu mid waa laisku waafaqsan dadka la kitaabeeyo oo la yidhaahdo lacagtaas haddaad keento waa lagu xoreynaya waa la siinaya culimmada qaarna waxay leeyihiin xataa addoommada in la xoreeyo waa lagu bixinaya qeybaa waxaa la sameynaya addoommada in la xoreeyo oo inta laga soo gato xor la wajilah la yidhaaho waalkhaarimiina dadka daymoobay wuxuu ku daymoobay waxaa dhici karta inuu naftiisa ilmihiisa u daymoobay waxaa dhici karta inuu dad muslina uu kala dhicinaayo dad isqabtay ayuu diyo iyo dhiig iyo u kala qaaday dad masaakiinuhu quudiyey wax adiga maslaxa muslimiinhu u daynoobay masaajidou dhisaayey waxyaalahaas ama naftiisu maxaa si xalaalu ugu daynoobo isagoo maaragtay dhibaato u qabo marka qaarimka isagana waa la siinaya oo daymoobay oo laakiin wej xalaala kuda ku daamoobay ama xataa wej xaaraan hadduu ku daymoobay laakiin uu toobad keenay ilaah usoo noqday markaasna waa la siinaya sida ibnu kaiir ou leeyahy wa fii sabiililah jadka ilaah jidka ilaahay jidkiisa ku dagaalamay weli waxaa weye dadka aan jeeshka aan qornayn oo mutadawiciinta dadkaasaa la siinaya culimo badanna waxay dalabatul cilmigu waa ay soo gelayaan dadka dalabatul cilmiga cilmiga u xayiran waa fii sabiili illahi waa wabni sabiili iyo qofka musaafirka qaniba ha ahaado hadduu u baahdo ilaa sahaydiiba ka kala goyi karta waa lasii fiirinaya marka waxaa la siinaa dha wa ilaa man yuujadu minhum sideeddaa ciddii laga heli karo ayaa la siinaya sideeddaa walaa yuqtasa yaqtasiru mana ku gaabsanayo calaa aqali min calaa aqali min halaathati saddex wax ka yaroo min kulli sinfin ka mid a ila alcaamila maahan imaam shaafici wuxuu war qabaa isaga madhabka shaaficiyada sideedaas sinfi xoolahaas haddii la kala gaarsiin karo sidoodooda in la kala gaarsiiyo oo masaakiin wax laga siiyo fuqara caamiliin mualafa kida kida wax laga siiyo sinfi kastana saddex wax ka yar ansixi mayso taasuu qabaa laakiin culimmada kale waxay leeyihiin ha lagu dadaalo intii waxa waaye la kala gaarsiin karo laakiin hadda shardi maahan sidoodooda inaad soo camimtid ama qolo walbaba saddex wax aad aad maaragtay saddex aad ka siisid wax suurtagal wixii wax iska yar inay yihiin aa dhici karto laba shilin saddex shilin hadday sakadii kugu soo aado ya ma af sideedaas sanfi maxaa kala gaaraya kii uun ugu daranoo ugu liitay unbaad maarata aada siinaysa calaa kulli xaal waxaa rab inaad ijtihaadida un baahida aad intaad dabooli kartid aada daboosho nacam marka iyaga waxay qabaan madhabka imaam shaafici in sidoodoodo dhan loo kala qaybiyo halkii sinfina waa inaad ugu yaraan saddex aad ka siisid laakiin waxaa leeyahay culimmada kale xoolaha unbaa la fiirinaya maxay gaari karaan xoolahan xaqii maay u qaban karaan wixii intii la baahin kara waa la baahinaya wixiina qofkii wax qiimo leh in la siiyo wa ilaa man yuujadu minhumaa la siinaya walaa yaqtasiru mana ku gaabsanaya calaa aqala min halaahatin oo min kulli sinfin ah sinfi kastaba saddex ugu yaraan waa inuu siiyo ila alcaamila maana ilaa caamilku waa ninkii soo shaqaynaya isaga hal xab waa laga sii karaa wa khamsatun shanna laa yajuusu ma banaana dafcuhaa ilayhim sakadii in loo dhiibo shan sakada lama sii karo alghaniyu kan haniga oo bimaalin oo xoolahays oo kasbin ama xirfo yaqaan waa injineer oo shaqo fiican heli kara waa farshaxan oo shaqadana heli kara marka waa sakada wuu ka deeqtooma laakiin hadduu farshaxanimadii meeluu ka shaqaystaba lama arko soomaaliya oo kaleoo xabad la isku waxan injineeriyo maxay cune ya muxuu ka qabanaa marka markaasoo kale waa la siinayaa marka iyo walcabdu addoonkii sababtoo addoonka sayidkaa nafaqadiisa laga rabaa sayidka duusa marka waxba haysan isagaa la siiraya addoommadiisa ha siiyo marka iyo wa banuu haashim iyo banulmualib iyagana waxaa loo diiday waa ahlu beytka rasuulka way sharaf badan yihiin oo wuxuu hi nabigu calayhi salaatu slam inaha sadaqaad laa taxil limaxamed walaa liaali muxamed waana wuxuu dhahay awsaakhu naas wa marka iyagaa dee waxay khumuska haniimada iyo feygay wax ku leeyihiin laakiin haddii hadda la sii diido wax ogba aan la arkinba ya oo zakadii u baadaan wax siina aan la arkin culimmada mucaasiriinta qaara iftooda in la siinaayo sababta hadde wax aalubeyt waxu ogba lama arkaba wax khumuskii haniimadii wax siinayo maafii wax maaragtay waxba lama siin waxba looma ogaba soo ma hade qofkii hadduu baahan yahay wax ahlubeydnimo u og iyo wax siina aan la arkinin oo xoqiisii la siinayo culimmada qaar aa iftoonaya marka haddii uusan waxba haysanin waa uu qaadan karaa maadaama wixii xaqiisii aan la siinayn ilaa awal waxay ku deeqtoonaanoo khumusulghaniima iyo fayga iyo alaabtaas iska lahaayeen moogta waxoodii haddii la sii waayo baahina ay timaado daruuraat bixulmaxduuraat nacam waman talzamu qofkay laasimayso almusakiya kan sakada bixinaya nafaqatuhu laa yadfacuhaa ilayhim ma u dhiibaayo bismi lfuqaraa uguma dhiibaayo walmasaakiin uguma dhiibaayo yacni qofaad adiga nafaqayso bismi lfuqaraa walmasaakiin uma dhiibaysid sida madhabka jumhuur saasoo badan qofka adigaba aada nafaqaysid faqiirnimo iyo miskiinnimo uma siinaysid laakiin wayajuusu waxaa bannaan inaad u dhiibtid bismi kownihim khusaatan aw kaarimiin inay ama khusaadin ama kaarimin ay yihiin wejkaas waa ku siin kartaa ma garata laakiin faqiirnimo iyo masaakiin kuma sii karta kolley masalada mutafiq maahan oo qaara waxay leeyihin waa la sii karaa oo xadiidkii ibnu mascuud marka xaaskiisu nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam ay tiri sadaqaan bixinayaan ku sadaqaysanaya cabdullaahi ibn mascuud iyo ay taamta uu leeyahana waa faqiir markuu dhaa iyaga ku sadaqaysta marka laakiin had iyada ninkeedii waaye nacam ee ilmahaana qaara waxay iyadaa dhashay ilmaha marka qaaraa marka banaynaya laakiin sidaa culimmadu u badan yihin waxaa weye qofka qofku sadaq uu nafaqadiisu ku laazimay bismi lfuqaraa walmasaakiin kuma siinaa nacam waman talzamu lmusakii nafaqatu laa yadfacuhaa ilayhim bismi lfuqaraai walmasaakiin uguma dhiibayo wayajuusu waxaa banaan bismi kownihim gusaata inay yihiin inay dad duulayo oo qaarimin inuu ku siiyo ama ibnu sabiili wixii kale maaragtay uu ku siinayo halkaasa noo joogto wallahu aclam sala allah calaa maxamed waali saxbi wasalam